waxaaso dhan baan ka hadalnay waxaan kaloo ka hadalnay arinta tukaraq uu iga waraystay anaguna si cad ayaan ugu sheegnay mowqifka iyaga puntland ee ku saabsan arrinta iyada ah ee gardarada iyo duulaanka qaawana ay ku soo qaadeen nimankaasi dalkan inaysan agreshankaasuna uusan noqon doonin mid indhaha laga qarsan karo dabcan iyagu waa u n o way iska rabaan in nabadgelya dhacdo oo shaqadiisii weeye laakiin waxaa la yidhaahdaa anagu maana su-aanta maanaan keenine ninbaa dalka kusoo duulo qabsaday marka anagu marka mowqifka iyaga puntland oo cad oo aan qarqarshoodin ahayn ayaanu u sheegnay oo aan kala hadalnay marka intaas un weeye nabadgelyana ma jirayso dee dabcad ogtihiino ilaa inta dhul lagu soo duulay dardar lagu qabsan karo lagu haysan karo